asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warka habeennimo raadiha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta galay maalintii afaraad xilli dhinacyadu ka doodaya qodobo ay ka mid yihiin amniga oo si weyn layskugu mari waayey maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ee puntland oo min lix sano oo xarig ah ku xukuntay afar qof oo lagu soo eedeeyey hogaanka dhaqanka soomaaliyeed oo war ka soo saaray xaaladda dalka baaqna u diray madaxda ku shirsan magaalada muqdisho taliska booliiska federaalka iyo kan maamulka koonfur galbeed oo lagu baaqay in ciidamo booliisa ay geyaan degmada udhigile ciidanka dowladda federaalka oo fuliyey howlgallo markaasi lagu dila xubno ka tirsan al-shabaab kulan looga hadlayay amniga oo maanta ka qabsamay magaalada boosaaso iyo dowladda shiinaha oo ergey gaara markaasi u magacaabaysa geeska afrika
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay lixda bisha koowaad ee january sanadka laba kun iyo laba iyo labaatan qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan kusoo dhawaada aan ku bilaabnay saaxiibyaal shirka golaha wadatashiga qaran ee maalintii afraad markaasi ka socday xarunta deenada afisonia ee muqdisho ayaa lasoo gebagabeeyey gelinkii dambe ee maanta iyadoo weli madaxaada ay safgarad ay ka gaareen doodadihii u dhexeeyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in golaha wadatashiga qaran ee maanta shirku ugu sii ambanqaadeen doodihii ku aadanaha dardargelinta iyo hufnaanta doorashada al cadaala ayaa tilmaamay in madaxdu ay si weyn ay ugu doodeen arrimaha amniga dalka iyo jaangoynta doorashada isagoona xusay in shirka uu ku socday jawi wanaagsan oo qodobada qaarna horumar laga sameeyey waa siduu hadalku u yidhi al cadaala wasiir ku-xigeenka warfaafinta wuxuu hadalkiisa intaas kusii daray in shirka uu sii socon doono ilaa ay golaha wadatashiga qaran ee meel isla dhigi doonaan adanjayaasha horyaala shirka ee maalmaha markaasi oo muhiim ku ahaan raadi dardargelinta doorashada iyadoona ah maalinta birita ee nasiin ay gelayaan madaxda sida wararka ay tilmaamayaan qodobada si weyn layskugu haya ayaa ah kan amniga oo markaasi la sheegay wasiir maxamed xuseen rooble oo uu ku adkeystay in lagu wareejiyo amniga guud ee dalka hase yeeshee dhinacyada kale ee madaxda maamul goboleedan qaarkood ay si weyn arrintaasi ay ugu biidiideen alcadaal ayaa wararka ugu dambeeyey faahfaahinaya
bismillahi raxmaani raxiim maanta maalintii afaraad ayuu galay shirka golaha wadatashiga qaranka oo uu guddoominayo ra-isul wasaare injineer maxamed xuseen rooble madaxdu waxay maanta sii wadeen doodaha ku aadan arrimaha muhiimka ah ee ay tahay in xal laga gaaro si loo dardargeliyo loona dhammaystiro doorashada oo ay ku jiraan dardargelinta doorashada arrimaha la xidhiidha amniga dalka daahfurnaanta doorashada iyo wakhtiyeynta waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan la wadaagno in madaxdu doodo aad iyo aad u qoto dheer oo aad iyo aad mustaqbalka soomaaliyeed muhiim ugu ay yeesheen in meelo badan horumar laga sameeyey in shirku uu ku socday jawi aad iyo aad u wanaagsan islamarkaana dooduhu haddii ilaahay uu yidhaahdo ay sii socon doonaan ilaa madaxdu ay isla meel dhigaan dhammaan qodobada horyaalla ee muhiimka u ah masiirka dalka iyo dardargelinta muxuu ahaa doorashooyinka jawiga uu shirka ku socdaahuna waa jawi aad iyo aad u wanaagsan insha allahu tacaala rajada madaxduna waxay tahay ay rabaan dadka soomaaliyeed inay u sheegaan in shirkaa la rajaynayo inuu si guul ah ku dhammaado oo horseeda in dalka ay ka dhacdo si nabadana ay ku dhammaato doorashadu
taasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan al cadaala oo markaas shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda muqdisho ugu socda markaasi faahfaahin ka bixinaya oo maalintiisii afraad galay welina aan isfaham rasmiah laga gaarin dhinacyadan weli doodooda ay furan tahay sida uu iclaamiyana uu sii socon doonaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ee maamulka puntland ayaa maanta min lix sano oo xariga ku xukuntay afar eedee sane oo gaari nouca liilada ah loo yaqaano kasoo dhacay magaalada garowe ee caasimada puntland kuwaas oo qayb ka mid ah ay maxkamaddu ka hor qirteen dembiga loo haysto gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka ah waa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad cabdinaasir maxamed cali ayaana ku dhawaaqay xukunka eedeysanayaasha oo ahaa min lix sano oo xaliga iyo hagaajinta wixii soo gaaray gaariga ay soo dhaceen
markay maxkamaddu aragtay garaalka eedaysanayaasha laba ka mid ah kuwaasoo maxkamadda ka hor qirtay inay baabuurkaas ayagu ay dhaceen ujeedkana ku sheegay aano ay u haysteen baabuur laga dhacay oo ay sheegeen in ay in lagaga dhacay degmada laascaanood markay maxkamaddu aragtay difaaca markay maxkamaddu aragtay difaaca iyo doodda qareenka dhibanadda oo maxkamadda horteeda ka soo gudbiyey markay maxkamaddu aragtay dhammaan qodobada lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha sharo ku xusan iyo qiraalkooda si waafaqsan qodobka boqoliyoideed ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed markay maxkamaddu aragtay dhibaatada iyo aafada baabuur dhicista ee gobolkan mudug iyo dhammaan deegaanada puntlandba markay maxkamaddu aragtay duruufaha dembiga cusleeya sidaa daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay mid walba oo ka mid ah eedaysanayaasha kale ah cabdiraxmaan daahir cismaan sano jira inay canab kulmiye cabdirashiid axmed muuse sano jira inay ijaabe maxamed maxamed cabdi gaandaa oo maqan maxamed cali xoosh maxamed cali cabdulle cabdi xoosh mid walba oo ka mida maxkamadda waxay ku xukuntay lix sanoo xariga iyo sidoo kale kharash dacwadeedka uu qareenku u soo gudbiyey maxkamadda iyo dhibtii iyo dayacii gaaray baabuurkii ay soo dhaceen marka maxkamaddu ay si xeeldheer u qiimayso maxkamadduna waa xihan tahay ciddii aan ku qanacsanan racfaan baa uga furan
hogaanka dhaqanka soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa war ka soo saaray xaalada dalka waxayna baaq u direen madaxda ku shirsan magaalada muqdisho in markaa shirarka uga hadlayaan doorashooyinka uu noqdo mid markaasi mir dhalaa wariyeyne maxamed cabdi xasan iidle ayaa faahfaahinaya kulan ay isugu yimaadeen hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda cakiran ee ka jirta dalka waxaana laga soo saaray baaqiyo ku wajahan madaxda soomaalida gaar ahaan mas-uuliyiinta uu shirka uga socdo magaalada muqdisho ee golaha wadatashiga qaran ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay ugaas maxamuud cali ugaas oo faahfaahin ka bixiyey ujeedka iyo muhiimadda kulankan ajanduhu wuxuu ku saabsan yahay gumuulkeeguna kusoo bixi doonaa haddii alidmo inaan iska waraysanno wax iska dhahno la hadalno cidda ay qusayso maanta xaaladda waddanka meesha ay taagan tahay gaar ahaan inaan si toosa ula hadalno madasha qaran ee u fadhida shirka hadda ee ka socda xamar kaasoon rajaynayno jecelnahana inaan ugu ducayno in ilaahay tawfiiqda waafajiyo wax wanaagsan kasoo baxaan marka annagu waxaan nahay inaan kaalinteenna ka qaadanno tilmaan bixinno waddanka horeha loo wado aan dhahno nabadgelyada ha laga shaqeeya aan dhahno wanaagga ha laga shaqeeya aan dhahno waxaan kaloon jeclahay oo haddii aad isla garataan aan maaragtay soo jeedinayna akhyaar badan ay soo jeediyeen halkan inuu ka soo baxo guddi oo guddigan iyo intaana isu tumid aan meel cidlaa laga aysan ka bixine guddi aad saaratiin dabagala waxa salaadiintu ay waajibkooda yihiin kadibna la xisaabtamo cidda ay qusayso qaar ka mid a salaadiin odayaal dhaqan waxgarad iyo mas-uuliyiin kale oo ka qaybgalay kulanka ayaa iyaguna hadala jeediyey haddana maanta marxaladaha lagu jiro inay isu yimaadiinu waa arrin aragtideera leh amba munaasabadeera leh caqliga ku toosnay iyo wixii ku habboonayn ayagaa dhihi doona waxaan rajaynayaa inay kelimaadka uga aadanaay ay ka dhihi doonaan goblo kaleba waa loo baahan yahay waxaa shaki uusan ku jirin ummaddu waxay leedahay dad riseerbaah oo oo markii ay laysu yaabo kala soo baxsho oo mar walba aan ayagu fagaaraha taagnayn tan soomaaliya maanta masiirkeedu wuxuu gacanta ugu jiraa sidaad og tihiin toddoba qofoodoo hadda ku shiraysa tayndhada afisooni marka toddobadaas qofood waxaan rabnaa inaan anagoo ku hadlaya afka duubadka inaan baaq u jeedinoo dhahna war ummadda soomaaliya ama badbaadiya ama bi'iya shirka wada tashiga qaranna waxaan leenaha guul ha ka timaada ilaahay idankiis ummadda tii ka farxaysaa ha noqdo aadaw bilaahi towfiiq rabnaa qodobada shirkan waxaan taageernay in guddi laga soo saaro guddigaas oo noqonaya guddigii ku dhex bixi lahaa waxyaabaha jiro aan maaragtay hoos u geli lahaa inuu noo noqdo aadaan u taageersannahay waxaanu rajaynaynaa warka salaadiintoo dhan wuxuu ku kooban yahay bayaanka shirka ka soo bixi doona isagaasaa warkeenna ku dhan yahay
waxaa muuqata inay dhowr sano marayso inay doorashadii dhici weydo waxaa muuqata inaanay kafaalaha soo baxayaa mararka qaarkood wax wanaagsan sheegahayno hadday arrintu mu noqoto siyaasiyiintu inay cadalaadkooda iyo murqyadooda isu muujiyaan shacabka iyo dalka iyo aayihii dalkaa ku lumaya haddadanaynu joogno ilaa iyo toddobaatan iyo sideedii waa dhowr iyo afartan sana aan u malaynaya soomaali dhiiggeedaa daadinayay waxaan xoojinaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo in arrintaas ayada doorashada toos loo aado nimanka madasha ee maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha ugu horreeyana hadduu ilaahay yidhaahdo ay soo gebagabeeyaan shirarkooda wax khayr lena uu ilaahay ka soo saaro intaas kadib arrinta guddiga duubabka in la saare eh arrintaas ayada waan qabaa waana soo dhoweynaya insha allahu tacaala kulankan ay isugu yimaadeen hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed baaq loogu diray madaxda soomaalida kow shirku wuxuu isla gartay in fursadda keliya ee waddanku u haysta inay tahay in la aado doorasho labo shirku wuxuu dalbanayaa madasha qaranka inay xalliyaan caqabadaha hor taagan in dalka uu dib u dhaco inuu dalka ka dhaco doorasho hufnaanah saddex dubalku waxay isku raaceen inay kula xisaabtamaan madasha qaranka hadba wixii ka soo baxa shirka ay hadda u fadhiyaan afar shirku wuxuu siyaasiyiinta soomaaliyeed ciidamada qalabka sida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada uga digayaa wax kasta oo amniga wax u dhimi kara shirku wuxuu nabad ugu baaqaya meel kasta oo dhulka soomaaliyeed oo ay colaad ka jirto gaar ahaan dadka walaalaha ay wada dega gobollada nugaal iyo sool shirku wuxuu dadka soomaaliyeed ee ilaah wax siiyey ka codsanayaa inay u gargaaraan dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen ugu dambeyn waxaa hadalka soo gabagabeeyey
odayaasha dhaqanka magaalada muqdisho oo war ka soo saaray xaaladda dalka gaar ahaan shirka madaxda muqdisho ugu socda si markaas ay meerdhal ay ugu keenaan wuxuu u dambeeyay warkii wariyeyna maxamed iduu ku eegayay weli waxaad degeysanaysaan warka habeennimo ee dalsan muqdisho soomaaliya ciidamada kumaandooska danab gaar ahaan kuwa ururka afraad guudada lix iyo tobanaad iyo xoogga dalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay howlgallo qorshaysan ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle ciidanka kumaandooska danab ayaa howlgalkaas si gaara ugu fuliyay deegaanka gamboole oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab iyadoona markaas deegaankaasi ay tegeen ciidanka dowladda taliyaha guutada lix iyo tobanaad ee kumaandooska danab gaashaanada dhexe cabdi axmed cabdulaahi nuur beerere ayaa waxa uu sheegay in inta uu socday howlgalka lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab u joogay gamboole gobolka shabeelle dhexe ka tirsan taliya axmed cabdulaahi ayaa tilmaamay in la dilay shan sargaal iyo xubno kale oo kamid ah oo ka mid ah al-shabaab halkaa ku sugan waa sida uu hadalku dhigay taliyaha oo intaas kusii daray in howlgalka la fuliyay uu yahay mid sii socon doona dhinac kale ma jirto al-shabaab wax wara oo kasoo baxa ay uga hadlayaan howlgallada ciidamada dowladda ay sheegteen in markaas xubno ka tirsan al-shabaab ay ku dileen magaalada boosaasan ee xarunta gobolka bari ee maamulka puntland waxaa lagu qabtay kulan lagu hadlayay amniga waxaa shir guddoomiyey kulankaas taliyaha qeybta booliiska gobolka bari gaashaanle sare cabdulqaadir jaamac dirar waxaana diradda lagu saaray xaaladii ugu dambeeyay amniga gobolkaas kulanka oo lagu hadlayay sar uqaadista amniga iyo dhexgalka bulshada gobolka ayaa waxaa markaasi kasoo qeybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo amniga ay ugu horeeyaan taliyaha markaasi gobolka bari gaashaanle sare cabdulqaadir jaamac dirir ayaa waxaa laamaha ammaanka qaybahooda kala duwan uu faray inay dardargelaan sugidda amniga magaalada boosaaso sidoo kalena shacabka ee ka dalbaday inay wada shaqeyn la yeeshaan laamaha amniga si looga hortago falka amni darada ah wararka soomaalida ka baxsanna waxaa ugu waaweyn saaxiib yaal caawa dalsan idinheedu aadna maqli doontaan shiinaha ayaa markaas dowladda shiinaha ayaa ergey gaara u magacaabaysaa geeska africa dowladda shiinaha ayaa sheegtay khamiista maanta inay soo magacaabi doonto ergeyga gaarka u qaabilsan horumarinta nabadda geeska africa ay markaasi xasaradu ka taagan yihiin waxayna doonayaan inay diradda saarto inay markaas ugu ganacsto kaabayaasha dhaqaalaha geeska africa wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wang yi ayaa hadalkan ka sheegay dalka kenya oo ku oo ku hoolan dadaalada diblomaasiyaed ee lagu joojinayo dagaalka ka socda etoobiya ilaa iyo dabyaaqadii laba kun iyo labaatankii u dhexeeyey waa jabhadaha xoreynta shacabka tigray t b l f iyo xukuumadda federaalka ee waddanka etoobiya uu hogaamayo wasaaraha dalkaas abiy axmed gudahaana warkii habeennimaa ad kala socoteen raadi hadalatan magaalada muqdisho akhyaartan dhegeystaha waa naginta ah cidduu sheega waxay dib u heli kartaa booga internetka aan ku leenahay radio dalson dot com waaad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeennimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan matelin war la hel yaabaa tala la hel